الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الحياء xishoodka baabkiisii weeye bal xishoodku mansilada uu dee xagga diinta kuba leeyahay iyo fadiilada uu leeyahay taas buu baabkeedii yahay oo uu inooguba imanayo xishoodkana asalka hore waxaaba yidhaahaan dee marka waa taqayur ama isbeddel iyo ku imanaya ruuxa marka dee samayn uu sameeyo wuxuu ka cabsanayo in laguba ceebeeyo waa guud ahaan laakiin sharci ahaan markay tacriifinayaan waxay leeyihin waa khuluqun yabcaثu calى اجtinaabi اlqabiix wayamnacu min ataqsiiri fii xaqi kuli dii xaqin waa sida dee bal kollay tacriif yar ay la yimaadaan oy doortaanna waa khuluq iyo dabiico ruuxa ku xambaaraya inuu wixii xumaa ka dhowrsado waa waxa kasta oo dee hadhow ceeb iyo ama adigu taas uu iska ilaaliyo wixii xumaa inuu ka fogaado ka dheeraado khuluq iyo dabiico ku xambaaraysa welibana wayamnacu min ataqsiiri fii xaqi di lxaq way inuu ku gabadfalo ciddii xaq lahayd xaqiisiina dee inuu marka ka hor joogsanaysa oo macnaa wixii xumaa inuu ka dheeraadona waa ku xambaarayaa ciddii xaq lahaydba xaqoodii isaga xaggiisa uu ku gaboodfalo taasna uu ka hor joogsanayo kaba manceeya kaas baa adigu uu yahay waxa weeye in xishoodkii haddaba bal taa wixii kuba yimi fadligiisa marka la eego iyo mansilada uu sharciga ku leeyahay iyo umuuraha taas buu baabkeediya xadaثana axmed bn qaala imaamu اlmualifu raximah اllahu tacaala xadaثna أحmed بن يuنس qال xadaثna زhayr qال xadaثna maنsuur عan ربعي بن xrاaش qال xadaثna أbو مسعوuد cقبة qال qال النبي صلى الله عليه وsلم xagga sanadka kolley waa dad dee kitaabkeenan ama marka la eego kutubtaba أxaadiiثta iyo dawaaweynta sunada dad riwaayo badan ku leh oo a'imo ah oo ku soo noqnoqdo weeye kolley axmed ibnu yuunusna awowgii baa loo tiiriyey aabbihii maha yuunuse waa axmed ibnu cabdillaahi ibnu yuunus ayaa la yidhaahaa waa nin imaam xataa imaam axmed baa ka cabiray sheekh alislaam inuu yahay oo nin maalin la tashanayo weydiiyey bal cid uu baxo iyo meel uu u rixirayu cilmigaa xadiidka uga u doonto ayuu ku yidhi waxaad u baxdaa u socotaa waana kollay dabaqadiisii uune ilaa axmed ibni yunusa fa inahu shaykhu lislaami zuhayrkuna waa zuhayr ibnu mucaawiye oo kitaabka waan kuba soo aragnay mansuurna waa mansuur ibnu lmuctamir kollay isaguna dee kutubtana waa ku badan yahay waana marka la eego xufaadii iyo asbaadii iyo hiqaadii ruwaadda weeye bal waxaaba dee mansuur can ibraahima can calqama can ibni mascuudna asaaniidda ibnu mascuud kuwooda ugu heer sarreeya ee ugu asaxsan baaba lagu tiriya bal gees kalena waa nin caabid ahaa oo marka la eego waa dadkii ilaahay cilmi iyo camalba wada siiyey cilmina waa siiyey camalfal iyo cibaadana waa siiyey bal markaa mansuur ibn lmuctamir kolleyna ee kutubta taraajumtu cibaadaadkiisii iyo bal umuurihiisii kaleba akhbaaro kuba kaba mid way kuba sugan tahay akhbaarahay soo naqliyaan kolley imaam nawowi taadib alasmaa waluqaadku kuba soo naqliyo dahabina siyarkiisa iyo keyrkoodba u soo naqliyo waa xagga cibaadadiisii badnayd deba matalan taas dee kolley akhbaartiisu intaa way ka badan tahay waxay soo naqliyaan malaha jaarkiisii bay ahayd de habeenkii markaa uu tahjudayo aqalkiisa arki jirtay un dee isagoo wax dhex taaganoo inan yarba helo tiir uqaa ubaq haysatay dee tiir aqalka kuba dhex yaallo markii uu dhintay bay ku tidhi ya abati ayna asaariyatu alatii kaanat fii daari mansuurin ama fi meeday tiirkii daarta mansuur ku sugnaha xagguu maray xagguu qabtay oo markaasuu yihi daaka mansuurun oo qad maata way mansuur buu kaasi ahaa waa dhintee bal aduu kolley akhbaaro badan buu leeyahay can ribciy ibni xiraashina isaguna waa nin mukhadrama macnaa waqtigii rasuulka ilaahay uu soo gaadhay lama kulmin laakiin waa dadkii roonroonaayo waqtigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh soo gaadhay markii dambena cumrigiisu aada u dheeraaday cibaado badan buu lahaa bal kolley isaga iyo walaalihiina waa dad cibaado iyo camal aada u badan lahaa niman kaley walaalo ahaayeenoo dahabina kolley meel keliyo siyarka isugu wada keenaaye bal ribcu inxiraash kolley waqti kalean yar taaban doonaa insha allah hadduu kitaabka kusoo noqdeen wuxuu ihi saxaabiga abu mascuud cuqbat bnu camrin qaala waa abu mascuud albadri saxaabigii ku shuhroobay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi inna mima kii waxaa kaba mid ah adraka ay soo gaadheen annaasu dadku dadku ay soo gaadheen min kalaami nubuwati nubuwada ama min kalaami nubuwa min kalaami dawi nubuwati way waa nubuwada kuwii u saaxiibka ahaa hadalkoodii waa dadkii hore ambiyadii hore hadalladoodii laga soo gaadhay idaa lam tastaxi haddaanad xishoon fasnac samee maa shita waxaad doonto oo haddaanad xishoon oo ku xishoonaya ahayn dee wax imaka aad ka dhowrsanaysa aba ma jirtee waxaad doonta iska samee taas bay oo waxay soo gaadheen min kalaami nubuwa macnuhu waxa weeye hadalkan dadkii jaahiliyadii carbeed way ku hadleen oo waa xikmadan ama dee tan xadiidkan rasuulka idaa lam tastaxi fasnac maa shita way odhan jireen daba rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay hadalkan waa hadal ambiyadii hore laga soo gaadhay oo ambiyadii hore hadalkood weeye dadkii markaa way soo kala naqliyeenoo dee mahmah ahaan iyo masal ahaan iyo xikma ahaan ha u soo kala naqliyeene iyagaa jiilba jiil u soo gudbiyey ilaa uu waqtigaa soo gaadhay oo hadda waa ambiyadii hore hadalladoodii buu kani kaba mid ahaa dadkana dee waxa weeyaan ay iyaga soo gaadhay halkaas mastarka iyo asaaska ama asalka kalaamkan iyo cidda lahayd waa ambiyadii hore ayuu rasuulka ilaah yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo nebigeenna kaba horreysay dadkiina dee way kala iyagu jiilba jiil buu hadalkan iskala soo naqliyayo waa waxay odhan jireen oy laba iman jireen idaa lam tastaxi fasnac maa shita la haddaanad xishoon waxaad doonta samee kolley amarka halkan fasnac maa shita maaha ibaaxa wax loo banaynayo waxa weeye oo bal maalan waaba arrinkan ise icmaluu bimaa shitum inahu bimaa tacmaluuna basiir oo kale waa tahdiid oo kale oo kol haddii aanad ahayn dee ku xishoonaya ilaahay aanad ka xishoonayn khalqigiisa aanad ka xishoonayn wix aad ka doonto ama wax wanaagsan ha noqoto ama wax xumaanee samee sababto waa laga abaalmarin doonaa kolley arrinkanna jazihiisa waad la kulmi doontaaye wixii aad doonto sameeyo macnuhu waa waciido ifcal maa shit waa haddii aan amarka sidiisa ku dayno amarku calaa sabiili alkhabar inuu yahayna waabay ku fasireen waanuu ixtimaalayaayo icmal maa shita haddaanad xishoonayn fasnac maa shita de macnaha fa inaka tasnacu maa shita wey waxba kama dhowrsatid waxba iskama ilaalisid wixii aad doonto ayaad samaysaa kol haddaanad xishoonayn oo khabar ahaan uu yahay bal adigu waxaan leenahay amarkani waa litahdiid oo in xishood la-aanta waxyaalaha ka ratimaya weeye xishoodku waa ruuxa waxaan xumaanta kaka joojinaya waa mid waa waxa macnaa oo wax kastoo uu ka baqanayo in lagu canaanto ama lagu ceebeeyo ayuu iska ilaalinaya taasna laba jaanib baaba kaba imanaysa mid weeyaana waa shaygii xaaraamta ama karaahada amaan xumayn akhlaaqdii aan toosnayn dee waa iska ilaalinaya oo waa dee ka dhowrsanaya xishoodkiibaa ka hor joogsanaya waxaa kaluu ka hor joogsanaya halkaan ahayn waa yumnacu min altaqsiiri fii xaqi dilxaq in isagaba hadduu waajibka tegitaanka iyo manduubka tegitaanka iyo wax isagaba ee ruuxii isagu diintiisa dhowranaya uu ka xishoodo o iskaba ilaaliyo oo laguna ceebeeyo ceebna ugaba timaado inuu bal markaa wixii la faray ee waajibkii iyo manduubkii ka tagana xishoodkii uu ka hor joogsanayaa inuu wixii xumaa sameeyana xishoodkuu ka hor joogsanayaayo bal marka markaa la eego dee waana xishoodkii muktasabka ahaa isagu waxa weeye waaba kaa rasuulka ilaahi iimaanka kuba tiriye khayrun buu laba yimaado oo kaa ku xambaaraya inuu xumaantiina ka dheeraado wixii wanaagsanaana la yimaado wixii taqsiir iyo gabadfalna uu kaba fogaado kaba dheeraado idaa lam tastaxib fasnac maa shi'ta xadaثna mحamed بn kaثيiri qaal akhbarana sufyaan can shayl bn abi صاalح can cabdالlahi bni dinaari can abi صاalح can abi hurayraةa can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaal anahu qaal sanadku kolley isaguna waa sanadaynu soo maray dee sidii dadkan oo dhami baan u jeedaa kolleyna muslim oo kale iyana san bay xadiidka kuba wariyeen sanadkan uun bukhaarina uguba wariyey sufyaankan moxamed ibnu kahiir uu wax ka warinayaana moxamed ibnu kahiir oo dha waa kibaartii asxaabta raggaas dee asxaabtii sufyaano markuu idlaaqayo waa sufyaan athawri sufyaankan ina cuyeyno maaha maantana sanad kasta ku sugan suhayl ibnu abi saalix wuxuu xadiidka warinayaa cabdillahi ibnu dinaar cabdillahi ibnu dinaar baa aabihii abaa saalix kaba warinaya waana iska badnayd suhayl inuu aabihii toos ugaba wariyo isagoo waa sida kaga wariyana sidan oo kale way jirtaaba bal abu saalix dakwan can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh waslama qaala aliimaanu iimaanku bidcun wa situuna waa dhowr iyo lixdan aw bidcun wa sabcuuna ama dhowr iyo toddobaatan shucbatan laamood ama khaslo afdaluhaa shucabtaa ka ugu fadliga badani laa ilaaha ila allah wey waa tawxiidkii waadnaha shucabtaa ka ugu hooseeya waa xagga ajriga iyo thawaabka ugu yarina imaadatl adaa dhibkii oo laga fogeeyo laga suuriyo weeyo can iariiqi ariiqa laga sugeeyo laga fogeeyo oo laga suuriyo walxayaau xushoodkuna maxalushaahidku halkan weeye shucbatun waa khaslo min aliimaani iimaanka kaba midoo isagu dee waaba kuwaa dhexdu ku jira kii ugu hooseeye waa laynoo sheegay kii ugu sarreeyena waa ka shucabta badan ee kale labadaa u dhaxaysa ayuu ka mid yahay xishoodkuna oo isaguna shucabtii iimaanta wey bal xadiidkana le xadiidee aragteen oo garanaysaanba xaggan bidcun wa situuna aw bidcun wa sabcuunana waa shaki raawigii shaki kaba dhacay uun laftiga bidcina waa dhowr intaan idhaa saddex ilaa sagaal baabayaan waxaa dee toban ka hooseeya bidco laguba idlaaqa xadiidka duruqdiisa qaarkoodna iyadoo laakiin dariiqan suhayl aanu ahaynbana waxaa dee saxiixa kuba sugan sidaa saxiixa muslim iyo isagoon shaki ku jirin ayaaba xadiidku inooguba yimi duruqdiisa dariiqan suhayl haddii shakigu kuba sugan yahay oo la jasmiyey bidcun wa sabcuuna wey dhowr iyo toddobaatan inuu yahay shucbo shucbaduna dee alqusm min ashajar laanta geedkaa shucbo waa lagu magacaabaa waxyaalaha ajsaada le juskiisa iyo qeybtiisaa la yidhaaho waa toddobaatan khaslo ayaa iimaan markaas iimaankii ama dhowr iyo toddobaatan buu kaba kooban yahay dhowr iyo toddobaatankii halkan laynooguma tirin walo bacd alculamaa iyagoo dee bal waxyaalihii nusuustii qur'aan iyo xadiid tatabucay acmaashii iyo waxyaalaha caynkaasana bal ama ha noqoto mid isagoo qalbiya camal lisaaniya acmaashii badan ee bal noocyadaa isu geeyey oo isku dayey inay tatabucaan oo khisaasha iimaanka ay sooba saaraan waa jirtaa waana tan kutub dee kala duwan oo magacan shucabuliimaan xambaarsanoo qaybe ay madbacaysan yihiinna aimadu ay dejiyeen ay leeyihiin bal xadiidka laakiinta inoogu sugan wixii uguba fadliga badnaa waa tawxiidkii oo dee tawxiidkii isaga asaas acmaashiba u ah haddaanu jirinna camalkii lama aqbalayo ma jirayo tii baa rasuulka ilaahay sheego waa waxa ugu fadliga badani waa dee laa ilaaha illa allah waa tawxiidkii weeye oo markaa tii ugu hooseysayna waa sheegay waa imaadatl adaa can ariiqoo shalay baa aynu soo maray oo saxaabigii muca marka la eego macqil lmusani xadiidkiisii inuu rasuulka ilaahay inooga soo naqliyo ruuxa dhib dariiqa muslimiinta ka fogeeyo xasanayn loo qorayo waayo camal acmaasha iimaanka ka mid ah ayuu laba yimi oo kolley dee kategiisa laga tagaa ama iyadoo wax dadka dhibaya dariiqii lagu tuuraana waa baqi ahaan wuxuu ugu soo arooriyey baabkii baqiga bukhaari aynu shalay soo marrayoo haddii fogeyntani ay iimaankii ay kaba mid tahay xasanana tahay iyadoo wax dadkii dhibaya dariiqii lagu tuuro la dhigaana waa baqi cala nnaas weeyo saasaa baabkii hore uu xadiidka ama munaasabadiisu lahaa dee xishoodkuna ka mid weeye haddaba bal matalan ama taasi wey deeta iyada markaa inooguba suganna waxa weeyaan dee iimaanku inuu umuur fara badan oo dee kolley inay waxa isu geynaysa waxan inay daaco yihiinuun taas baa jimaacoodiiyo waxa kulminayse umuur badan oo dee ajzaa iyo qayba leh inuu iimaanku magaciisu ku wada dhacayo taas baa waxa weeye xadiidka inooguba sugan ama ismi u noqonayo dadkuna ay markaa dee umuuraha ilaalinteeda iyo layimaatinkeeda iyo siay u kala badsadaan ayay iimaankoodina ugu kala fadli badnaanayaan arrin kalena acmaashii in dee iimaan lagu idlaaqayo oo acmaashina waa qeyb iimaankii kaa mida waa kaa iimaankii laga dhigay khisaal iyo shucab iyo ajza dee kollay markaas iimaan lagu wada idlaaqaye xadiidka iyada way inooguba sugan tahay waxaa jirta aimo iyagu dee qolooyinkan xadiidka sharxay sida xaafid ibnu xajar fatxulbaari iyo cayni cumdatulqaari iyo qolooyinkaasi way yar bal ururiyeen ibnu xibbaan iyo hadalladiis iyo keyrkoodba iyagoo waxyaalihii kuba yimi isu geynaya wayba waxaana jirta imaam xaliima la yidhaha kitaab uu leeyahay kimaka madbacaysan oo alminhaaj fii shucab aliimaan lagu magacaabo oo bal khisaashaas dee mid mid iyo wixii kuba soo arooray uba dhigto bayhaqi oo kale xaliimi baa kaba horeeyey kolley kitaabkiisuna kitaabkiisa asaas ama asal buu uba noqon karaaye ha kaba weynaada ka dambe de waxaabuu leeyay shucabuliimaan kitaabkan dhowr iyo tobanka mujalad lagu madbaceeyey ee isaguna shucabta iimaanka aho bal matalan khisaashii ani halkan inooguma tirsanaanne culimo isku dayey inay bal khisaasha tiriyaana waa jirtaa laakiin xadiidka ta inooguma sugan maqsuudkii baabka oo xishoodku inuu fadligiisu waa inoogu sugan yahay iimaankiibuu kaba mid yahay iimaankiibuu kaba mid yahay waana inoo socon doontaa wixii ugu sarreeyey wixii ugu hooseeyeyna waa laynoo sheegay iyo dee xayahan oo isagu qaybihii dhexe kaba mid awey walxayaau shucbatu min aliimaan laakiin xishoodkaa dee kolkol mid kariisiyana ruuxa waa noqdaayoo ruuxa laguba khalqay oo dabeeca iyo abuur taasa waa kuwan dadku kala xishood badan midna waa wax muktasaba oo ruuxu ama ha noqdo ciddan uu la joogo iyo nusuustii shareecada iyo diintii eh ayuu shay dee naftiisii uu intuu kasbaday uga caado yeelay ku layliyey oo bal maalan ku tababaray balkaasna waa noqdaa kollay dee kan aada usii maxmuudkaa wala waa ti aynu soo maray dee akhlaaqda halkaa xadiidkii ashaju cabdilqaysba waa ti aynu soo marray inay taas leedahay iyadoo qaanuunkii sharciga la ilaaliyo oo kii shareicadu ay xishoodun ka dhigtay dee maalan balkaa laguba dadaalo oo wax niyo iyo kasab iyo camal uba baahan ayaa ah ka fadliga badan iyo khisaashii iimaanka yeelanaya taasna weeye dee tacriifka aan soo marrayna wuxuu meesha ka saaraya in ba waxyaalo dee ruuxa in kaba soo qaado uu in shay ama amarkii macruufka oo kale uu kaba tago ama nahyigii munkarka xishood daraadii uga tago tacriifkii xishoodka kuma ruboobayso waxaan nidhi waa kaa ku xambaaraya wixii xumaa inuu iskagaba tago ciddii xaq lahaydna xaqeedii uu ku gabadfalo ka hor joogsanaya marka kaasoo kale dee iyado ama xataa cilmiga dalabkiisa iyo barashadiisa iyo taasoo kale uu ka hor joogsado xishoodkii sharciga ahayoo loo jeeday ma aha ee kaasi isagu dacfi iyo khawar iyoba ayay kaba cabiraanuu noqonayaa xishood ma noqonaye xishoodkan imika loo jeeda waa kaa ruuxa ku xambaaraya inuu wixii dee isagu ciddii xaq lahaydba xaqeedii uu dhowroonu ku gabadfalin ambaaraya wax alla wixii xumaaba fara inuu ka qaado kaba dheeraado ama wixii ceeb iyo canaani aado ceebi ay uguba sugnaydba uu iskaba ilaaliyo weli axaadiisna way noo socotaa xadaثna عaliي بن الجacdي qaal أخbarana شhucbaة عan qatadaةa عan cabdالlahi بn cubaydiلlahi بn abi cutbata mawlى anasi qaala samictu aba saciidi qaala kana الnabiyu slى الlahu عalيه وasلم xadiidkani waa xadiid ay dee intan xagaagunba inaga kala gooye ma dheeraynay qaybihii intii aynu soo dhiganay qaybihii dambe ayuaynu ku soo maray baabkii rifqiga ayuu kuba sugnaa oo xadiidka aynu kuba soo maray taasoo waa xadiid aynu soo maray in kolley in dee sanadka qeybtiisa dambena waa iyaduna waxaa markaa halkaa hore ayuu ku soo arooriyey horta caliy ibnuljacdigan caliy ibnuljacdi ibnu cubayd baaba la yidhaahayo oo nin reer baqdaad ahaayoo siqo ahaa oo dadkii dee itqaanka iyo axaadiista badana lahaa atbaacu taabiciintana dadkii ugu dambeeyey ahaayoo kitaabkeennan iyo bukhaari guud ahaan iyo abu da-uud buu riwaayo ku leeyahay kutubta gaba leeyahay shucbiya qataada iyada dee waa dadka had iyo goor inagu soo noqnoqda markii hore aynu soo maray xadiidkan halkan can cabdillaahi bni cubaydillaahi bni abi cutbata ayay noogu sugan tahay waxaa halkaa kuba sugnoona can cabdillaahi bni abi cutbata oo cubaydulaahigani lamuu socon anas mawlihii inuu yahay taas waa inoogu sugnayd halkaasi horta waa nin siqa oo taabiciintii dhexe ka midoo wata aynu soo maray nin kutubta axaadiidiisu ay aada iyo aada ugu yar tahay weeyaanoo xadiidkanna waa ku leeya kutubtan usuusha ah xadiid kaloo saxiixa bukhaari kuba suganoo layuxajanna albeytu walayuctamaradna dee waa bacda khuruuji yaajuuja wamaajuuja xadiidkaasoo saxiixa bukhaari ku suganna waa leeya oo waxyaalaha uu kutubta kuba leeyahay nusqooyinkan kitaabkaee farta a barhkoodna waxaa dhacay dee halkaa hore waa taan leeya can cabdillaahi bni abi cutbata unbaa inooguba sugnayde can cabdillaahi aw cubaydillaahi oo halkan shaki oo kale inuu cabdillaahi yahay magaciisu ama se cubaydullaahi yahay nusqooyinka fartaa badhna dee sanaa dhacday bal intooda badan san baa dhacday oo can cabdillaahi bni cubaydillahi bni abi cutbata mawla anas bal mar dhowna waa soo celin doonaaye ee markaa kalaam wixii kalaama intaas raacin doonaaye bal waxaan leenahay markii hore intan kumaynaan soo arag nusqooyinka qaarkoodna halkan halkan can cabdillaahi bni cubaydillaahi ay kaba dhacday waxay ahayd oo nusqooyinka makhduudaadka can cabdillaahi aw cubaydillaahi oo waa cabdillaahi ibnu abi cutba ama se cubaydullaahi ibnu abi cutba oo markaa magaciisii laleeya labadan mid ahaan weeye dee cabdillaahi haba badnaadee bal taas weeye waa arrin ay tahay horena umaynaan soo imakaan taas waan di ku yar baraarujinayaan sida hadal iyo dee bal waanu inoo soo dambeeya sanad kale uu haddana kuba sugaya uu soo socdaa xadiidka dariiquu leeyahay una kan wuxuu markaa haddaba cabdullaahigaasi samictu abaa saciidin abaa saciid baan maqlay waa abaa saciid alkhudri qaala annahu qaal kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ashadda mid uga adag uga daran uga badan xayaan xagga xishoodka min alcadiraa'i inanta shaabada ah gashaantida ah dad aan dhex joogin ee dee raggana ahan balka axadu dee xishoodka badan fii khidrihaa cadradaa fii khidrihaa kuba sugan buulkeedii ama halkii khidrigeedii kuba sugan waa martigaa la xushoonayey weliba halkeeda u gaarkaa marka ay ku sugantahay ay dhici karto cid aanay garanahayn oo ragna meeshii ay timaado xishoodka dee aada may hadliba jirin may eegi kari jirin waqtigaa hore haddaba inanta caynkaasa ee ka baqanaysa xataa wax dee hadhow ama canan iyo waxyaala ugu yimaadaan ba waxyaala caynkaasi inuu kuba yimaado oo uu taas ama naani garanaynin meel ugaba soo galay oo kale xishoodka ay xishooto rasuulka ilaahay u kaa xishood badnaa wa kaana wuxua idaa kariha hadduu naco shay-an dabci ahaan u naco ama sharci ahaan u nacon carafnaahu fii wejhi diidmadiisa wejigiisa ayaan ka garan jirnayoo dee isagoon ruuxan aan waxyaalaha caynkaasa waa umuuraha uu yar diidayo ee uu qoonsanayo oo kale aan isagii ku odhan wax oon ku qaabilin oon kula kaga hortegin ayaa waxaan diidmada uu diidayo wejigiisaan kaba garan jirnay bal xadiidka waan soo marnaadhi kolleyna aynu waxaa ka baabbaa jirtay uu soo dhigtay oo baabu man lam yuwaajihi nnaasa bikalaamihi baab saasaan soo marray ruuxaan dadkii kala hortegin hadalkiisii oo kale iyo dee waxyaalo kalena waa wariyey oo xadiid lafdigaasi uu kaba mid yahay oo kale waxaa kaluu baabkaa kuba soo arooriyey isagoo dee taas ay la socotay inuu rasuulka ilaahay baa dee nin sufro waa maradiisi iyo waxyaalahaasi ay ku sugan tahay uba soo galay oo dee waa diiday oo diidmadii bay wejigiisa ka garteen ee markii uu ka tegui haddaa odhan lahaydeen ba ama tidhahaan oo ku tidhahaan waxaan iska dee bedel oo kale oo taasoo kale waa hadalla aynu awal hore soo marrayo haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaan hadduu munkar sharci yahay oo wax shareecadii aan ku bannaanayay kama aamusi jirin dee iyada taasoo kale ee waxyaalaha kale uu qoonsanayo ayaa wejigiisa uu ka muuqan jirtay inkaarkiisaas ee laakiin waa dee ma odhan jirin oo ruuxii iyo waxyaalahaas iyo ciddii waxay dee kalama hortegi jirin kalam taa kuba tacalluqsanoo inkaarkiisa iyo nicitaankiisa xambaarsan kalodan xag imaka ahayn waa xaggii sharciga xaaraam ku ah oo yadata aanu kaba aamusi jirin saasaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa xishoodkiisii badnaabaa taa ahayd wakaana idaa kariha shayan carafnahu fii wajhi bale xadiidkan sidaan soo sheegayo iyadoo abwaabtaas aan idin sheegayo oo kuba sugnaa kale dhowr boqol iyo malaa afar boqol iyo waxoogaagiiba sodomeeyihii meelahaas ayaynu hore usoo maray xdثna محamed بن بشhاaر qال xadثna yaحyى وبن madiyi qال xadثna شhuعبة عan qتاadة عan cabdاللahi بن أbي cتبة mولى أنس بن مالك عan أbي سacيidi الkخdري mثlh snadkan buu soo celiyey oo markii hore shucbo waxaa ka warinaya عaliي بن الjacdi imaka yaحya بن mahdi baa ka warinaya inta dambe sanadkana waa isku mid ee sheekhiisuna halkuu caliي بن jacdi ka ahaa moxamed ibnu bashaar waana sanadkii hore ka yar tiro badan oo ka naasilsan iminkana waa kan cabdullaahi bn abi cutbata unbuu halkan yidhi dee raqamka aan sheegayo hore waa afar boqol iyo toddobiyo lixankiibu halkaa hore cabdullaahi bn abi cutbata ayaa bal inooguba yimi halkanna waa tan aan leeyahay nusqooyinka qaarkood can cabdillaahi ee cubaydillaahi bal waxaan leeyahay walow iminka taas bal ay weli ii harhsayin inaan tahdiibulkamaal iyo aan dib ugu yarlaabmo labada tahdiib aan dib ugu laabmo horta sida daahirkaa xaafidnu xajarna taqriib muu soo dhigana sal lahaan in cubaydullaahi magaciisa cabdullaahigan dee aabihii magaciisuu cubaydullaahi yahay wuxuu ku kaaftoomay in isagoon wax kala ishaarin cabdullahi bn abi cutbata inuu yahay nusqooyinkii qaarkood makhduudaadkiina waa tataaseeba dhacday bal warkaa waxaan leeyahay waxaa daahira welina waxbaa ii harhsan baan leeyaho ma jasminaye in magacu sidiisa uu isagu san ugu dhan yahay oo sidii muctamadka ahi ee arrintu ay tahay uun magaciisa in barhkoodna cabdullaahi ay yidhaaheen badhna ay cubaydullaahi yidhaaheen laakiin cubaydullaahi in magaciisu yahay ay yar tahay magaciisa waxaa muctamadka ahi inuu yahay cabdullaahi bn abi cutbata arrintaasa inuu ina cubaydullaahi yahayna kolley wax nadar ku sugan yahay laakiin bal insha allahu tacaala waxaa ii yar hadhay labada tahdiib inaan eegoon wax jasmino ama waxaan goyno waayo markii horena kumay sugnayn imikana kuma sugna waa yar raqamkan imika aan kaba soo baxnay ama xadiidka aan kaba soo baxnay ayuunba arrinta ay kuba sugan tahay taasna nusqooyinka waa ta anaan leeyahay iskhilaaf baa jira nusqooyinka xagga yaxya iyo ibnu mahdi yaxyuna waa yaxya ibnu saciid alqadaan ibnu mahdina waa cabdiraxmaan waa laba imaam bal waqtigoodii haddaan eegno iyo dabaqadoodii marka la eego ahlaljarxi watacdiil waa aimadoodii waa labadii nin ee waqtigaas iyo dabaqada dee bal waxa weeyaan raggii ugu mudnaa weeye waayo dee dabaqaad baa kasii yar horeeyey kuwana way ka dambeeyeen bal martan dahabi baa wuxuu leeyahay risaalo cinwaankeedu yahay dikru man yuctamadu qowluhu fi ljarxi watacdiil anaa bal cidda la ictimaadsanaya qowlkooda xagga marka la eega jarxin ay cid jaraaxeeyeen iyo tacdiil kollay dee dabaqaad buu ka dhigo iyaga dabaqada saddexaad buu ku bilaabay ee walow dad dee lixdameeye ka badan uu kasii horreysiiyey dadkuu tiriyaa dee markaa isagoo dadkii dee kalaam ruwaadeed laga soo naqliyey ee wax jarxiyey ama tacdiiriyey uu kaba bilaabayu meel dambe shucbuu kaba soo bilaabaa waa soo tiriyaayoo dee ilaa qarniyadiisii buu soo gaadhsiiyaa kollay taa mid lamida waxaa leh dee dahabi baa ka horreeye sakhaawi almutakalimuuna fi rijaal oo xagga tirada ragga uu soo dhigtay ay uga badan tahay laakiin dee bal maaha lama tarjamaynayo raggii waa isagoo dee say u kala horreeyeen sheegaya waa dadkii laga soo naqliyey jarxi iyo tacdiil iyo taasoo kale bal waxaan uga jeeda markuu labadoodan joogo ibnu mahdi halkiisiiyo yaxya sanad bay wada dhinteen boqol iyo sideed iyo sagaashankii hijirada xagga da-da yaxya xoogaa ka yar weynaa jaanibkaa kale ee waa laba imaam weliba labadoodna cibaade badanna way lahaayeen dee xaggana itqaankaase markaasaa wuxuu kaba cabiraa markuu sheegay inay dee xagga qudwe ahaan iyo nubl iyo wax kastaba ay martabatii ugu sarraysay wanaahika bihimaa isagoo kaba cabiraya ay ka gaadheen ayaa wuxuu idhahaa man jaraxaahu wallahi laa yakaadu yandamiru jurxahu cibaarada waa ka isku waafaqan ninkay labadaa nin ay jaraaxeeyeen waa daciif yidhahaan waa saa ay dhahaan ilaah baan ku dhaartay waa dahabi cibaaradiisii laa yakaadu yandamiru jurxu uma dhowaanayo in nabarkiisaasi bogsado ujeeddadu ninka ay labadoodu dee iyagoon isku khilaafsanayn ay saa yidhaaheen dee kollay waa meel dambe oo cid lagu kabo oo lagu xoogeeyo wuxuu harsani ma jirto uma dhowaanayuu leeyahy in nabarkiisaasi bogsado markaasaa wuxuu yidhaha ninkii faman wasaqaa fahuwa alxujatu lmaqbuul ninkay tawsiiqiyaan waa xujo dee maqbuul waa nin kale yar mutashadidsan yaxya ka mutashadidsan cabdiraxmaan cabdiraxmaan xagga jarxiga tacdiilka ku muctadil isaguna waa ku yar adadagay jaanibkaas markaasu kii ay kaba cab iyagu isku khilaafeenna ka soo qaad yaxya oo aada u mutashadidi ninuu jarxiyey laakiin uu xoogeeyey ama tawsiiqiye cabdiraxmaan ayuu yidhaha martabadii sare iqanimadii hoos buu gaba soo dhaadhacaya wuxuu u dhaadhacayaa martabadii xasanku u dhaadhacaya bal taas oo kale ayuu noqonayaa ninkaa dee iyagii ay iskuba khilaafeen bal waxaan leenahay haddaba cabdiraxmaan iyo yaxya alqadaan waa kolley uma baahna tacriif iyo xiskaa sheega laysagaba sheege waa labadaa imaam waa yaxya ibn saciid alqadaan iyo cabdiraxmaan ibn mahdi xagga sanadkana milahu macnaa wuxuu leeyahy waa matigii aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah bas inoomuu soo celin sanadkun buu soo celiyey wuxuu hi markaa musanifku qaala abu cabdillaahi waa isaga kunyadiisii abu cabdillaahi amiiru lmu'miniina fi lxadiidi waa maxamed ibnu ismaaciil albukhaari wa qaala gundarun wabnu abi cadiyin mowla anasin bal riwaayadan dambe maxamed imaka yaxya ibnu mahdi yaxya iyo ibnu mahdi ay shucbo kaba wariyeen maxaa inoogu sugnaa can cabdillaahi bni abi cutbata mawla anas bni malikin marka walow aanay noo soo dhigan gundar maxamed ibnu jacfar oo dadkii dee shucbana sanadaha badan laasimay hooyadii baa u shucbo qabay axaadiidiisa ugu idqaanka badnaa kaba mida iyo maxamed ibnu ibraahim ibni abi cadi abi cadigu waa awogya labadaasi xadiidka markay warinayeen se riwaayadii hore caliy ibnu jacdi uu shucbo kaba wariyey ayaa waxaa ku sugnaydood mawla anasna ibnu malik may raacin bas waa ruwaadda uun alfaadahooda ilaalinteeda iyo waxyaalaha bal furuuqaadka yare udhaxeeyeen wax kaloo kaleo de inoo soo kordhadhay ma jirto xadaثna cabdالعaزيز بن cabdاللahi qala xadaثna ibrahim بn sacdi can صالح can ibn شhihaabi qaala أخbaranii yaحya بn سacيid بn الcاaصi ana سacيid bn الcاaصi أخbarahu ana cثman وcaiشhaةa xadaثahu bal kolley saalixan ibraahim ibnu sacad wax ka warinaya waa saalix ibnu kaysaan oo kitaabka waa inoo horeeyeyba nin dee taabiciyo hiqo ahoo caalimna ahaa weeye kolley barhkood xaakim iyo uu ka dhigo cumri dheer ay yidhahdeen isagoo dee da ah oday noqday buu cilmiga bilaabay laakiin taas imaka waxaan ku sugi karnaa maba jirto bal inuu boqol gaadhay ma sheegan karno halkay dee boqol iyo afartamiyi uu kaba gaadhsiiye bal waxa weya saalix ibnu kaysan waa muadibu awlaadi cumar ibn cabdilcaziiz labadan kale yaxya ibnu saciid ibn alcaas waa dee ibnu shahaab waa taabici yaxya ibnu saciidna waa taabici labadoodan horta ibn alcaas de saciid ibn alcaasna waaba yaxyahan aabihiye horta yaxya ibnu saciid ibn alcaas waa nin hiqa ah oo taabiciinteeda xakaba mid oo muslimna waxbuu ka wariyaa kitaabkeennana waa kan riwaayada ku leh waa inta uu ku leeyay kutubta in ama waa aabihii saciid ibn alcaas kolley asxaabtay kusoo daraan asxaabtii rasuulka ilaahay dikri buu xaggaa saxaabada ku leeyahay waayo waqtigii rasuulka ilaahay wafaaday sagaal jir buu ahaa waa saciid ibn alcaas waxaa la yidhaha saciid ibn alcaas ibnu saciid ibn alcaas ibn abi umaya weeye cuhmaan iyo reerkoodii weeye marka waqtigii rasuulka ilaahay wafaaday sagaal jir buu ahaa aabihiina dagaalkii beder baa lagu dilay isagoo kaafir ah waa caas ibnu saciid ibn alcaas dagaalkii beder dadkii lagu dilay buu ahaa iyagoo gaalo laba dilay isagina sagaal jir buu waqtigii wafaadkii rasuulkiisa ahaa de waqtigaasna haddaanay madiinaba joogin oo maka markii rasuulka ilaahay yimi iyo fatxu maka iyo waa dee ixtimaal inuu rasuulka ilaahay arkay oo waa taas bay deeto ee imika saxaabada looguma sheegay waayo ruuxa mumayiska awlaaddii dee bal matala yaryarayd buu ahaaye waqtigii rasuulka ilaahay jirtay abiina waa kaa sanadii labaadii hijirada baan leenahay waa la dilay isaguna sagaal jir buu ahaa markii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wafaaday taas bay deeto waxa weeyaan uguma sheegeen ay ugu soo dareen halkan ama saxaabada looguma sheegay waa saciid ibn alcaas haddaba saciid ibn alcaas baa akhbarahu inankiisa yaxya u warramay nin caalimuha yaxya isaga ana cuhmaana cuhmaan iyo wa caaishata caaisha ayaa xadaahu cuhmaan iyo caaisha u wada warramay saciid ibn alcaas waxay ugu warrameen ana abaa bakrin abaa bakar istaadana waa idan dalbay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay walxaal huwa mudajicun uu jiifo rasuulka ilaahay uu ku jiifo calaa firaashi caaishata caaisho gogasheedii labisan xaalu yahay mid huwan barda caaishata caaisho mare ay lahayd oo dee uu huwo yahay macnaa rasuulka ilaahay gurigiisiibu iska joogay gogashiibuu ku jiifay waa firaashkii caaisha dee waa gogashi ay ku wada seexan jireen uun taas oo dee laba firaash may kala lahaynbe taas mare ay caaisha lahaydna birda waa dee kisaaun yu'tasaru bihi ama yulbasu bihi ayuu huwanaa inay gurigiibu iska joogaaye abubakar baa yimi xaaju u yimi waa soo siyaartay markaa rasuulka ilaahay muxuu sameeyey faadina liabibakrin abibakar buu u idmay inuu soo galo markii dee abibakar yimi istidaankii la yimi uu idmo soo gal buu yidhi wa huwa kadalika isagoo xaaladiisu taatay macnaa rasuulka ilaahay jiefkii kamuu kicin maradii u huwanaa dee iskama bedelin oo dharkii iskumuu hagaajin dee kolayna waa kaasoo waa asturnay cawradiisna waa asturnayd dee iyadna waa waxa weeyaan gogashan buu ku jeefaye calaqal muu fadhiisan oo muu soo kicin oo dharkii iskumu hagaaji dharkiisii mu hagaajisan intii u intaanu soo geline isagoo iska jeefa ee wax kulfo u dhexaysaa jirin waa sadaaqadii iyo suxbadii bal matalan taas ba ahay badnayd ee kaba dhexaysay ayaan soo galay oo waa u yimi oo rasuulka ilah jiefkiiskamuu bedelin aybakaraldan buu u socday faqada waa gutay ilayhi xaggiisa xaajatahu macnaa wuxuu u sheegtay xaajadii uu socday rasuulka ilaahayna dee wixii uu dhammaynayay waa u dhameeyeyoo uma sarafa rasuulka ilaah oo halkii iska jeefa iska nasanaya ayuu gadoomuu iska tegay qaala cuثmaanu cuثmaan baa wuxuu yihi uma staadana cumar be cuثmaan iyo caaisha wada warinaye xadiidku صaxiixa muslim buu inooguba sugan yahay kan iyo riwaayadiisa dambe labadubae cumar baa idan dalbay isna haddana oo yimi gurigii rasuulka ilaahay radia allahu canhu faadina lahu rasuulka ilaahay uu idmay walxaal huwa kadalika isagoo xaaladiisii ah macnaha isagoo dee waa kaa istiraaxaan iyo nasashuu u yeelaya gogashii iskaga jiifa maradaa iska huwan ayuu cumar yimi idan buu dalbay rasuulka ilaahay markaa muxuu yeelay faadina lahu uu idmo soo gal buu yidhi ismuu bedelin walxal wa kadalika iyadoo xaaladiisu taa tahay faqadaa waa gutay cumaray ilayhi rasuulka ilaahi xaggii xaajato macnaa dantiisi iyo wixii u socday buu u sheegtay uma insarafa qaala cuثmaanu cuثmaan baa wuxuu yihi uma sta'dantu calayhi rasuulka ilaahay baan ka idan dalbay markii uu ka idan dalbay maxaa rasuulka ilaah yeelay uu jiifayna soo maaha labadii saxaabi ee dee kaba sii fadliga badnaayo ee na waa kaa saa yeelay rasuulka ilaahi isma bedelin fajalasa uu fadhiistay wa qaala licaaishata caaisha wuxuu ku yidhi ijmacii ilayka hiyaa ijmacii ilayki hiyaabaki macnaha ururi oo dharkaagi oo dharkaagii wada qaado oo taasoo macnaha dee ine marka hore way astureen midi waa aabihii oo dee iyada aabaheed baabu ahaa dee cumarna way iskaba xijaabaysay une laakiin waa intii inay dee bal maalan mala intaa in ka badan ijmacii ururi ilayka xaggaaga hiyaabaki dharkaagii qaala cuثmaan baa wuxu uhi rasuulka ilaahay maya kumuu qaabilin jiefkii dee sidii hore uu kuba qaabilay uu soo fadhiistay dharkiisii buu hagaajistay caaishana tan u amray faqadaytu ilayhi xaajatii marka waxaan u gutay xaggii macnaha waxaan u sheegtay weeyaan oo dee waa dantii uu socday xaajadaydii uma saraftu waan ka tegey waan gadoomay faqaalat caaisha qaala cuثmaan baa wuxu uhi faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow lam araka kumaan arag oo fasicta adoo u ihtimaamay biabi bakr wa cumar oo adigan iska jiifay uun aan isbedelin aan xataa soo fadhiisan abibakr iyo cumar adoo u ihtimaamay shanigoodii oo ihtimaamta lahum taas maan arag fazicanayna kolley haddii fazica minhu la yidhaaho dee waa argagaxiyo cabsidii uu ka argagaxay taas oo kale haddii fazica lahu oo kale macnaha ay u timaada macnaha ihtima bihi waa dee waa u ihtimaamay oo dee isagii ayuu arrinkiisi iyo waxyaalahaas buu dee xil iska saaruuba ihtimaamay walow dee fazica ilayhi oo kale hay dee timaado xaggiis uu magan galay na macnahaas ay u timaado fazica ilayhi oo taas uu magan galay oo dee waxa weeyaan labada macnoba kolley bal waxa ku bilaaba walow tan horta labada macnee kale imaamkan mubarid la yidhaha kitaabkiisan xagga luqada iyo adabka ama dee kutubta luqada iyo adabka usuushooda ah siuu dee ibnu khalduun muqadimadiisa ku yidhaha afar kitaab uu yidhaho waa usuushi iyo adabka mid kamid ah kitaabkan alkamil la yidhaho safxadiisa ugu horeysa hadalka ugu horeeyo kuwa bilaabo dee waa kala farqin fazica ilayhi iyo fazica minhu kala farqiyadeeto ashcaariya qaarna soo qaada oo kitaabka alkamil ee mubarid leeyahay bal imika fazicta lam araka kumaan arag fazicta adoo u ihtimaamay xil iska saaray liabi bakrin wacumar ujeedadu waad iska jiiftay kama radia allahu canhuma kamaa fazicta licumaan si aad cusmaan ugu ihtimaamto oo adiga dharkii aniga yidhi saas qaado adigii soo fadhiistay hagaag baad u fadhiisatao dharkaagii baa aga qaadatay adnaa farqigay weydiinaysaa cumaan abubakar iyo cumar ismuu bedelino xataa jeefkii kamuu kicin cusmaanna wuu soo fadhiistay sababta qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam markaa rasuulka ilahi baa wuxu uhi ina cusmaana cusmaan rajulu nin weeye xayiyun xishood badan aad buu xishood badan yahay wa inii khashitu waxaan ka cabsaday in adintu lahu haddaan u fasaxoon u idmo walxaal ana calaa tilka alxaali xaalada aan ku sugnoon iska jiifo taas aan dee gogashaydi aan iskaga jiifo haddaan u idmo allaa yabluqa inaanu gaadhin oo ilaya xaggay fii xaajatii dantiisii aanu iba sheegano halkaa kaba laabmo xishoodo oo bal maalan uu iskaba noqdo waxdan oo iyo xaajadii uuba socday inaanu ii sheegan baan kaba baqday bal tani waxa weeye horta manqabo weyn iyo fadl weyn baa ugu sugan cusmaan ibnu cafaan oo ah bal intaa in ka badan baa inoo soo socotay riwaaya dambe iyadna saxiixa muslimu kuba sugan oo ah xagga xishoodkaas iyo inuu xishood siyaado ah laba lahaa oo u dadka laakiin de waxa weeyaan kama dhigno taasi hadduu xishoodka intaa leeg lahaa rasuulka ilaahayna sidan uguba ihtimaamay in la yidhaaho waa ka fadli badan yaha abubakar iyo cumarba oo dee sanuu isaga ku qaabilayo siuu iyaga kuba qaabilay waayo dee khaslo siyaadoo ruux leeyahay kama wada dhigna khasladaa ruuxan ha kaga mudnaado ha kagaba horeeye inuu khisaasha kale oo dhanba kaga fadli badan yahay oo miise jaanibi ma wada keenayso tafdiil dhan oo ruuxaas laga fadilo ciddii kaleba dee cala lidlaaq lagama fadilo bal laakiin dee xishoodkaa badan uu lahaa waana inoo soo socdaa xadiid kaleo dee kan isaga marka la eego xagga fadli ahaan iyo manqabada ugaba sugan aadna ugaba sii daahirsan ama dee taa kagaba sii weyna way noo socotaay bal horta taas ayaa way noogaba sugantah arrintan kale abubakar iyo cumarna bal waxaabay barhkood yidhahaan dee tani waxay tilmaamaysaa mansilada aad iyo aada u sarraysa iyo maxabada iyo mawadada aada u badan ee ka dhexaysay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labadan saaxiiboo ruux waxaa dhici karta kalkool aada yar dhowrayso ama aad ka yar xushoonayso dee waad isdhowrta oad isilaalisaayoo kale laakiin ruuxaa dee sadaaqadiina iyo suxbada iyo walaalnimadu intay ziyaado tahay kolfadiiba meesha ay kaba baxday oo kale waxa weeyaan waa kaasoo waa iyadoo aanu imaka mansilada ay isleegihiin iyo xagga marka la eego iyagina xaaladaa way ugu soo galeen shay caadiya unbay uba ahayd isagina waa tan oo kaleo waxaa meeshii ka baxay markaa dee bal kala yar xishoodkii iyo bal umuuraha caynkaasa iyo jaanibkaas iyo kulfadii iyo isdhowritaankii ayaa meesha mansilada iyo suxbadaa saray lahaayeen iyo bal taas kaba baxayo kolley tana waxay tilmaamaysaa in iyaga mansiladooda aada u sarraysay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay kuba lahaayeen taas oo de bal maalan ayaa iyadna inoo tilmaamaysaa bal xadiid kalena way noo soo socdaa cumaan waa nin xishood badan waxaana jirta kolkol lafdi aan asal lahayn oo mawduuc oo kutubta qaarkoodna dhaca kolley intaan xusuusnahay in ibn abi jamra xaashiyada uu leeyahay maha sharaxan yar ee waa xaashiyadii deberiga hore aada u mashhuurka ahayd ee mandiqada aada usoo gaadhay la haysan jiray sharaxan yar mar dambe u yimi oo kolkolla iyadoo nasqooyin baa jiray hay laba sharax la odhan jireenoo xaashiyaduna way la socotay sharaxan imaka dee jiraana waa la socdayoo shanwani waa xaashiyada shanwani oo kale ayaa waxaa jiray inuu kusoo qaadayey rasuulka ilaahayna u tiirinayey inuu yidhi ba ana madiyatu sakhaa'i wa abubakrin baabuha ana madiyatu shajaacati wa cumaru markaas baabuha ana madinatu alxayaai wa cuhmaanu baabuha ana madinat lcilmi wacaliyu baabuha bal lafdiga ana madinat lcilmi wacaliyu baabuha riwaayaat kale waa leeyahay bal waxaan leenahay laakiin si guud intaas kolley jaanib kaleba haddaan kaba saarno de asal ma laha taasi oo wax mawduuca weeye oo de waxa weeyaan halkaasi horta intaan ogaa wa dhacday ee taasi kama dhignana khasaashan la tilmaamay inaanay kuba shuhroobin oo dee abubakar nasakha iyo juud waa laguba yaqaano waa kamaalkiisiiba dee ilaahay daraadii marar ugaba dhex baxay cumarna quwada uu diinta ilaahay kuba leeyahay iyo waashadun fii diinilahi cumar rasuulka ilaahay baaba yidhi oo taasoo kale cumaanna waaba tan aan hayno bal wax ka weyn baaba inoo soo socdo haddii aan la yidhaaho lakiin waxaan leeyahy lafdi ahaantaas iyo umuurtaasi wax jira maha xadaثna ibrahim بn muسى qal xadaثna cabdالرaزاq عan macmr عan haabit الbunaniي عan anas bn malik عan النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaal anahu qaal ma kaana ma ahaanin alxayaau xishoodku ma aado fii shayin shay ilaa zanahu oo ujeedadu haddii xishoodku dee waa taane maha wixii madmuunka waa waxaa ruuxa xaq uu uga joogsanayo ugaba tegayo taas maaha moo shay munkar iyo waxyaalaha caynkaasa uga aamusayo xishood sharciya kaasi maaha xishoodka aan idhi waa waxaa xumaanta ruuxii ka joojinaya in kana hor joogsanaya taqsiir iyo gaboodfal ciddii xaq lahaydba xaqoodii inuu kulaba yimaado ka aan idhi haddaba xishoodka caynkaasi dee shay hadduu kuba sugnaado waa qurxiya oo ruuxii rag iyo dumarba xishood lehee waxyaalaha ceebe ay uguba sugan tahay ama lagu daceebaynayo iska dhowraya taasi waa sharaf iyo qurux iyo wanaag bay u tahay walaa kaana ma aha ninu alfuxshu fuxshigu waa afxumadii iyo wax alla wixii dee xaddiisa dhaafo dhan ba fuxshi baa la yidhaha hadalkii xumaa ficilkii xumaa iyo taas oo kale fii shayin shay kuma sugnaayo ilaa shanahu kolley xadiid anas baa inoo horeeyo halkii rifqigii aynu kuba soo maro halkan ma kaana alxayaau bedelkeeda ma kaana alkhurqu fii shayin lafti saasaynu sooba aragnay e halkii rifqigii waxyaalahaasoo waa kan uun duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa qaarkoode haddaba fuxshigaas afxumadu ay ka mid tahay ficilka xun iyo qowlka xun iyo waxyaalaha caynkaasi halkii uu galabana waa fool xumeeya foolxumo iyo ayuu kuba keena xadaثna ismaaعiiل qal xadaثanii malik عan ibni شhihaabi عan salimi عan abihi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslama mara birajuli ismaaciilku waa ina abi uweys weeye salimkuna waa salim bn cabdالlahi bn cmar bn الkhadaab aabihii cabdالlahi bn cumar buu xadiidka ka warinaya wuxuu uhi ana rasuul الlahi rasuulka ilaahi slى الlahu عalيyه waslm mara wuxuu maray birajuli nin buu soo maray ninkaasoo yacidu waaninaya akhaahu walaalkii fi lxayaai xishoodka walaa dee nin xishood badan buu ahaa walaalkii ninkana wuxuu leeyahay xishoodkani waa ku dhibay oo wax badan oo danahaagi iyo masaalixdiibaadiiba ayuu kaa hor joogsadayo wax wanaagsan baa kugu dhaafuu leeya uu waaninayao xishoodku kaba waaninay leya war xishoodka badan iyo san iskaba daa fara taas buu leeyahy oo yacidu akhaahu fi lxayaai fiduna waa tii sababiyad ahaydoo waa fi lxayaai waa fii shani alxayaa ama bisabab alxayaa wuxuu u waaninayayba waa xishoodkan sababtii oo waaba iyadoo dee ninkaa xishood badnaa dhici karta inuu xuquuqdiisii uu dhammaysto xishoodku kaba hor joogsanayo kolkol uu xuquuqdiisii wada qaato dhammaysto faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dachu ka tag iska daa oo macnaa ka daa wacdintan iyo aad ka wacdiyayso xishoodka fa ina alxayaa xishoodku min aliimaani iimaanku ka mid yahay oo dee waxaan leenahay un xumaanta wixii ruuxa ka joojinayay dee iimaankiiba watan in taqsiir uu la yimaadana ka hor mancinayay waa wanaaggii oo lala yimaadiyo xumaantii oo laga dheeraadaa ku sugan waa wixii iimaanku laba yimi iimaanku markaa taa ugaba mid yahay kaba jooji hadday dhacdo dee arrinkan uu kaba waaniyo kolkol wuxuu isagu lahaayo xaqiisoon u dhammaysan taasi dee waa ithaar ama dee jaanibka hadduu xishood ugaba tagana maaha imaka xishoodkii ama cilmi dalabkii ka mancinayay ama in waxa weeyaan macruuf sheegitaankii ama munkarkii jaanibkaasma haddii xuquuqdiisii wax kamida ugaba tago xishood ugaba tago oon jaanibka ahayna ee xishoodkan bay kaba mid tahay waana kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ninka yihi faraa ka qaado iska daa kadaa waanidan waanadan aad kaba waaninaysa dee aada farayso inuu xishoodka caynkana kaba tago sababta fa ina alxayaa min aliimaan xishoodku iimaanku ka mid yahy waana tahay xadiidkii hore bal dee waa khisaashii iimaanka weeye waa qeybihii iimaanka welibana waa dee kuwaa dhexe ayuu ka mid yahay oo tii ugu sarre kuwii bal intii dhexe tii inoogaba sheegay rasuulka ilaahay ama khasladii u inoogaba sheegay baa xishoodku ahay xadaثna cabdالlahi qal xadaثna cabdالcaزiiز bn abi سlmة can ibni شhihaabi kolley cabdulaahigani waa musnadiina mxamed kitaabkana aad ugu badan marka la eego sheekyada bukhaariye kitaabkaan ku aragna ragga uguba badan ba cabdالcaزiizna waa almajashune can salimi can ibni cumara dee saalimna waa sa imikaba aan sheegay ina cabd llahi bni cumar weeye can ibni cumara qaala marna uu soo maray oo annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam calaa rajuli nin buu maray yucaatib ninkaasoo yucaatibu canaananaya akhaahu walaalkii fi lxayaai waa fii shani alxayaa ama bisababi alxayaa xishoodkuu ku canaananayay waad xishood badan tahay buu lahaa waxani dee waxbuu ku yeelay waxa dee adigu bal matalan taase umuuro xuquuqdaadii ka mida inaad qaadatood dhammaysata ayuu kaa horjoogsanayaa mafsada iyo dhibba dee kaagaba timin xishoodkii iska daabuu ku lahaa waabatan xataa kaanahu yaquul waaba soo duxnooysa isagoo ninka ku leh adara bika wey uu ku dhibay xishoodku waxaaba hadalkiisiibaaba ahaa dee adara bika waa ku dhibay faqaala kolley nuskadan aan hayo n hayse waa kitaabka nusqooyinkiisa un kolley sheekh hindiyaale taxqiiqeeda laakiin waxaan ku qoran waa wixii fadlulaahi samad kuga qornaa uu ka soo qaaday un dee meelo qaarkood hayar kordhiyo in kutubta uu u tiirinayo arqaamtoodii marka waxaa iigu sugan oo aniga ii taalla xataa kaanahu yaquulu adribuka ficil mudaaric lagaba dhigo oo darabo ficilkeedii mudaaric intaas waxaaban odhanaa waa taxriiftee dabcada dhacaye in wuxuu ku qabtayna daahirku waxa weeye annahu siiqat lmutakalimi lilmudaarici min daraba inuu siiqadii mutakalimka ee ficilkaa daraba uu yahay ee mudaaric ahayd hadalkanna waxa sidaasun ay u dhacday kitaabkan kitaabka sharaxiisa ee fadlulaahi samed waana arrin aada iyo aad u qariiba dee kolkol tasxiif saasa in lasii tawjihiyo ama taasoo kale bal waxaan leenahay waa adara bike arrinta qariibka ahee dee aad aada u qariibsanaysaa marka waxyaalahaasoo kale dee ragga qaarkood ama culimadii qaarkood kaba dhacaan iyadoo dee ay saxiixulbukhaari ba agtoodii ku sugnaa saxiixulbukhaarina lafdigu isagoo dabdisan adara bika uu kuba dabdisan yahay bikana bacdu aanay dee ficilkan xuruuftiisii ka mid ahayna xarfu jar iyo dee jaramajrun ay tahay bal iyadoo saxiixulbukhaari tan ay kuba sugantahay waabad moodaa inaanay uba laabmine nuskadaydna waa sida taallaa bal muu ishaarin wax kale may ishaarin fadlulaahi samidna waa sida kuba sugane laakiin macnuu maaha dee ilmo yar mu ahayn walaan marka qolooyinkan dee imaka kolkol dee waxyaala ka yar qabqabtay kutubka barhkooda lahaa si waxaad moodeysay inuu mala arrintan iyadna taxriifka ay sii tawjiihinayeen iyo tasxiifko de malaa uu yaraayo saasuu lahaa haddaad waxaan day weydo waaba ku garaaci oo kale laakiin arrintu waa barhkisaa ku tawjiiheena waa arkay laakiin arrinku taas maahe waa nin weyno uu la hadlayuu leeyahy waan iska daab alxishoodkan wax kamida ka tag waxbuu ku yeelay uu leeyahay oo xishoodkii dee wax aad xaqaagii ahayd ood dhammaysan lahayd baad xishood daraaddeed ugaba tegaysaa marka adara bika waaba ku dhiba waaba isagoo leh faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dachu faina alxayaa min aliimaan xadiidka bukhaariiyo muslimna kan imakaan hayna way wada wariyeen xadaثna aburabiici qaale xadaanii ismaaciilu qaale xadaanii moxamed ibn abi xarmalata can caطaءi wasulaymaan ibna yasaarin wa abi salamata bni cabdiraxmaan ana caaishata qaalat bal sanad kolley aburabiic dee horeynu usoo araaragnay bukhaariiyo muslimba sheekh buu u yahay aburabiic الzahrani ama aburabiic اcataki waa kunyadiisu kuba shuhroobay waa nin taas laba idhaa cataki iyo zahrani bal hadday isgeli karaanba oo isku labadee jiriba oo isku mid ay noqon karaan sulayman ibnu dawuud ismaaciilkana sa dee muslim saxiixiisa kusugan xadiidkan dariiquu ku wariyey waa ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kahiir weeye maaha ina culayo maaha moxamed ibn abi xarmalana waa nin marka la eego mala mawaalidii qureysheed ah oo reer madiine ahaa ibnu xuwaydim nin la yidhaaho mawlihiisa ahayoo kolkol looba tiiriye waa nin hiqo ah oo lagu kalsoon yahayoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bal siqaara taabicin la mucaasaroo dee iska ay dee isku waktiga ahaayeen saxaabada wax kamida soo gaadhay aanu laba kulminbe marka laba ninna kale horeynu kitaabka ugu soo araragnay waa laba nin oo dee hiqaat ruwaad kaba mid ah waa mawaalidii cadana nin mawaacid lagu yaqaano hayo dadkan wacdiga iyo taa kuba shuroobay hiqana ah walaalkiina nin kaba sii faqiihsan buu hayo fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mida sulaymaan ibnu yasaare abu salamana isagun de waa ina cabdiraxmaan ibnu cawf ana caaishata caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mudajican mid jiifa fii beyti gurigayguu jiifay kaashifan xaalu yahay isagoo fayday canfakidii bowdadiisa wasaaqay waa shaki oo macnaa dee guriga eeg ruux markuu gurigiisa joogeeno dad iyo shir aanu dhex fadhiin ama dad aanu la joogin kolley dharkiisii qayb kamida waa iska dhigaayo dharkanuu dadka marka dhex joogo u qaadanayo dee gurigiisa markuu keligii gogashiisa iskaga jiifo ama ehelkiisii dhex joogo ama firaashkii dee kolley taas ma haddaba rasuulka ilaahay markaa ama saaqiisa iyo kubkiisa ayaaba maradu ka faydnayd ama ilaa bawdadaba taas waaba kaba faydnayd kolley waa shaki maka halkan oo kolle di dee shaki ay tahay ma odhanayno dee fakidkii waa kan cawradaba ah rasuulka ilaahayna waa kan faydayba saybal maalan taasoo kaleo dee arrinka waa shaki laakiin riwaayaadka qaarkood bay shaki la-aani kuba timi albani oo kale raximah llahu tacaala dee isagoo taasa soona qaada markaa xadiidkii alfakidu cawra uu saxiix yeelo cawradu waa dee ayuu markaa wuxuu kuba jamciyaa marka haddii la yidhaaho de in ama la yidhaho waa rasuulka ilaahay khusuusiyaadkiisii oo kale ama intii aan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh alfakidu cawra oo dhan inay taa ahayd oo kale walow dee bukhaari oo kale uu si kale uba dhigo oo kitaabu salaad xadiid rasuulka ilaahay maalintii uu socday ee khaybar la qabanayay subaxdii aadna uu eryayo raaxiladii ama uu fuushanaa ayaa anasoo iyaguna baal socdo dee way la socday o aadna neef waxa weeyaan waa loo socdo markaa meesha la gelayay ayaa wuxuu idhahaa dee maradii baa ka faydantay rasuulka ilaahay bawdadiisii oo waxaabad moodaa inaan arkayo caddaankeedii way ka faydantay buu ka cabiray uu fayday muu odhan marka mid bay kuwa xambaareen oo ah in dee inay waa dabayshii aadna daabadii baa u ordaysay ishiisuba kuba dhacday taasi ikhtiyaarkiisa inaanay ahayn oo arrintu taa ay tahay waa lafti barhkood baaba leme rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee ilaahay waxaan toosnaynba kolley isagii kuma yimaadeen oo tan e waaba dee arrin laba odhan karo may ee bawdadii cawro maaha bukhaari baa waxaan uga jeedaa in markuu soo qaado taas oo kale ayuu soo qaadaa xadiidka uu albaanina tilmaamayo jarhad nin la yidhaha xadiidkiisii oo inuu rasuulka ilaahay ku yihi bawdadaada qari bawdadu waa cawre tarjiix buu marka hore eegday tu markaan hadal buu yidhaha cibaaro ah xadiidu anasin asnadu wa xadiidu jarhadin axwadu xataa yukhraja min ikhtilaafin waa cibaaro haddaan sanad ahaan eegno dee xadiidkan anas ayaa xoog badan oo xaggaa sanadka haddii ixtiyaadka la eego waayo wixii kol haddii waxyaalo ku yimi in la yskaba dhowro weye jaanibkaa haddii ixtiyaadka la eego dee waxay noqonaysaa xadiidkan jarhad ayaa ixtiyaad badan oo arrintii kaa lagu socdo kaa jarhad khusuusiya baa laga dhigi karaa ama qabliga baa lagaba dhigi karaa ixtiyaadkaasi kuma jira sidee ikhtilaafkii culimada iyo aqwaatoodii loogaba baxo cala aqal kol haddii wixii meeshii ay yimaadeen ixtiyaadka muxuu noqonaya waxyaalaha caynkaasa ee in laga baxo la iskaba ilaaliyo kale waa cibaare uu leeyahy matniga uu kuma yidhaha bukhaariya bal kaashifan can fakida usaaqay fasaadana abu bakr radia allahu canhu abubakr baa idan dalbay faadina lahu waa u idmay kadalika isagoo xaaladiisu taatay rasuulka ilaah isma bedelin bal isagoo iska dee si ay iskaba jiifo oo maradiisna ay taa tahay buu u idmay fataxadaa abubakr baa rasuulka ilahi muddo la sheekaysay isaguna taasi eg waa kulfo ka dhexaysa iyo bal maalan kala xishood ka dhexeeye may jirinoo may noqon inuu markuu arkay rasuulka ilaah xaaladiisu taa tahay uu laba fadhiisan waayo wax weydiin waayo la sheekaysan waayo taasoo ama uu yidhaaho a kane uu kaba xishoodo xaaladaha inuu kalaba fadhiisto uu la sheekaystay waa taan leenahay waa mansilada iyo dee bal maalan iyo ulfada kaba dhexaysay ee aad iyo aada u sarraysay ayay tani tilmaamaysaa uma saadana cumar radia allahu canhu faadina lahu isagiina waa u idmay kadalika isagoo iska bedelin jiefkiisii uma taxadaa isna waa sheekaystay rasuulka ilaahay waa tegey haddana uma sta'dana cusmaanu radia allahu canhu cusmaan baa idan dalbay fajalasa nabiyu sala allahu alay waslm rasuulka ilaahi markuu cusmaan hadalkiisii maqlay ayuu soo fadhiistay horta wasawaa uu hagaajiyey hiyaabahu dharkiisii qaala maxamedun maxamed waa in abi xarmala walaa aqulu malihi fii yowmin waaxidin macnaha wuxuu leeyahy maxamed ibn xarmala xadiidka waa ninkii wariyey saddexdaasba ka wada wariyey iyaguna caaisho ka wada warinaya melihi buu leeyahay maka halkan oo dee ma goynayo in markan abubakar yimi ee cumar yimi ee cusmaan yimi maalin keliya ay ahayd laba maalmood bay kala noqon kartaaba fadakala wuu soo galay fataxadaa dee rasuulka ilahi uu fadhiistay fadhi buu isagii ku qaabilay iyo isagoo maradiisii ida hagaajistay oo dhammaystay fataxadaa uu sheekayse rasuulka ilah xaajadiisii ugu yimi uu uba sheegtay falamaa kharaja markuu baxay ayaa qaala wuxuu qultu waxaan idhi caaisha odhanaysa kolley yaa rasuulallah daahirkuna aniga qaala ay taale qaalatee qultu yaa rasuulalahi dakala abubakrin falam tahisha umaad ihtimaaminba xilliskamaad saarin oo dee hashig oo kale waa irtiyaax ruuxii loo riyaaqo waa ruux dee aada loo soo dhaweynayo loo taasoo ee adigu umaad ihtimaamisa markii hore aan soo maray walam tubaalihi dan kamaad gelin umaad aaba yeelin waad iska jiiftay uma dakala cumaru falam tahisha walam tubaalihi uma dakala cusmaanu fajalasta waad fadhiisatay wasawayta siyaabaka dharkaagii baad isku hagaajisatay iyoo dan faqaaqala markaa rasuulka ilaahay baa maxaa dee sababtu ay tahay marka wuxuu uhi rasuulka ilaahay isagoo u sheegaya arrinkan sababtii alaa astaxyi miyaanan kaba xishoonayn ficilku kolley istaxaa yastaxyi oo alaa astaxyi bay noqon lahayd astaxyi ya keliya istaxya yastaxyina waa u yimaadaayo dee iyad markaasi laba yo-da imanaysa macnaa ficilkaa labada wejbale istaxaa yastaxyi oo alaa astaxyi lam yastaxyi iyo istaxya yastaxyiyo markaa alaa astaxyi ay noqon doonto lam yastaxyi marka ay taasna noqonayso alaa astaxi miyaanan ka xishoonayn min rajuli nin tastaxii minhu malaaikatu waa xishoodkiisa badan waa manqabo weyn iyo ma ay malaa'igta ilaahay kaba xishooto nin malaa'igtu ay kaba xishooto miyaanan kaba xishoonahayn saasaan tan uba yeeray buuhi bab ma yaqul idaa asbaxa allah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrimna walaa tuhibna